munaasabadan waxaa ayti tollaka dhiirigeliya arday ku qalan bedelatay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sheekh zaayid okiyaala deegaanka qalimo ee gobolka shabeellaha dhexe iyo weybaa ku qayb galay maamulka deegaanka baxda walbarashada waalidiin macalimiin maamulka iskuulka arday iyo marti sharaf kala ankureen maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee sheekh zaayid iyo si tooseen daafuri munaasabadda xafladeenna qalinjibinta oo ay ku qalinjibinayaan dufcadii lixaad ee dugsiga sare ka soo qalinjibinaysa ama foom foor iyo dufcadii kow iyo tobanaad ee dugsiga dhexe ka soo qalinjibinaysa galaaska siddeedaad way inoo furan tahay dhanka kalea martidii ku qayb galay munaasabadda iyo ardayda ka dhiirigeliyeen dadaalkiiyo geliyeen walbarashadiyo xilligaan la joogo adag juhdiin aan ku bixiyey ayagana waa maadciliheena macallimiinta saasoo kale iskoolka sheekh saa'id marka waxaa kaloo u ballanqaadaynaa ardayda ka baxday dugsi sare jaamacad laakiin intaa macnaha suurooda ku qorin waxaan isugu nimaday xaflad aada u qiimo badan oo farxad leh waxaan mudan tahay in aan maanta maaragtay farxadda aan la qaybsano ilmaheenna oo maanta wax baranaya waxna soona qalijibiyeen in odagana la tixgeliyo abartana la tixgeliyo wax walba la wanaajiyo saasaa loo baahan yahay waxbarashadoorana ilaahay maaragta guula ku siiyo intii samaysay iyo intii sooraabshay iyo intii intaa isu keentay
wuxuu geeyey maalinta uu kasoo baxayo tuulada mawladiidu waxba ma aqaanin alxamdu alshukru maantana waxaan af aniga aan qaan ugu hadlayay ilaaha mahad iska leh mahaddaas alla subxaanahu watacaala iskale ee macalimiinta ku jidayso
ardada waxaan leeyahay dhegata sheekh zaa'id iimada u soo socoto dhammaan anuu himigelinaayo in aad isticmaashiino aayadahaas ilaahay ee axaadiistii nabigi in aad wax baratiino oo juhdi aad muujisiino oo markii macallimiinta juhdiga idinku bixinaaya markii inta aad ka tagtiino ood gurigiina tagtiino inaad ku mashquushiino wixii ladiinsoo akri inaad ku mashquushiino iskoolka sheekh zaa'id haddii aan maqnaay laba kun iyo tobankii meelahaas in la asaasay dadkii aasaasay ayaan ka mid ahaan wuxuu ilaahay mahad nagu siiyey ilaahay noogu gargaaray wax baan soo jijiidnay ilaahay mirow ka dhaliyey maalintii aan aasaasaynay wuxuu ka koobnaa saddex qol haddana maanta waxaa malaynayaa dhowr iyo toban qol inuu yahay ardaydii maalintaas waa yareen waa arday mataqaa markaas un baraarujin u baahan bay aheeday waxaa marka baraarujin iga ah waxaa baraarujin iga ah ardaydana dhagaha ha gashato waalidiintana dhagaha ha gashtaano maxaa jira maalintii laas aasaayay macallimiinta waxaan ka keennay bannaankaan ka keennay gobol degmo magaalo aan ka soo aruurinay maanta waxaa taagan ardayda macallimiinta iskoolka dhigayso ama dugsi sare dhigayso in ay ardaydii ka qalinjibisay dugsiga sheekh saad inay yihiin